أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warkada hornimo uga doorka roon kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca bariga walaayada hiiraan weerar lagu dilay sarkaaliya askar ka tirsan xukuumadda adisababa ayaa ka dhacay waqooyiga dalkaasi itoobiya in ka badan konton askari oo cadowga allaha ka mid ah ayaa baktii dhaawaca ku noqday dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose maamulka gaalaraca ah ee jubbaland ayaa qirtay in dagaal looga qabsaday degmada birdaxaawo ee gobolka gadow kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo waalidiinta degmada jilib ayaa kusoo gabagaboobay degmadaasi munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sibtea taariikhda hijiriguna ay tahay sideedda bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhacan bariga wilaayada hiiraan walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey
waa filim kooban oo muujiyey jabkii iyo halaagii maleeshiyaadka murtadiinta ay kala kulmeen weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka qaycad ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa filimkan oo la daawan karo laba daqiiqo iyo toban sikin baahiyey kanaalka kataayib al ikhbaariya waxaana ka dhex buuxo macluumaad ballaaran oo muujinaya dharbaaxadii ku dhacday maleeshiyaadka ridada wuxuu filimka ku bilaabanayaa weerarka mujaahidiinta oo lagu daahfuray qoriga r b g-ga kadibna waxaa xigay taqadumka ciidanka mujaahidiinta oo difaacyada cadowga ku hoobanayo iyo rasaas kulul oo hal mar ka dulshanqartay maleeshiyaadka ridada haddii filimkaasi dhexmaquurato waxaad arkaysaa oo indhahaagu ay qabanayaan maleeshiyaadka ridada oo daadsan goobihii lagu dagaalamay iyaga oo afgembi u yaallo sooma quustaan oo qiyaamo ma xasuustaan waxaa filimka ka dhex muuqanaya gododkii iyo difaacyadii murtadiintu ay kaga dhuumanayeen rasaasta mujaahidiinta godgasha ama gaari qufulan gasha geeridu mar unbay ku soo aadaysaa maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale kanaalka kataa'ib al ikhbaariya uu baahiyey filim kooban oo lagu soo bandhigay weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka ceeldheere buraale ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe halkaas oo lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa
خير ذاق ألوان النكال لا تصمي لا تصم سمع عنهم مثل أشباه الرجال
weerar lagu dilay sarkaal iyo askar ka tirsan xukuumadda adisaababa ayaa ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya sida uu warbixintan inoogu hayo walaalka cali aadan cabdulaahi caliyere ku dhowaad afartan askari oo ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka amxaarada iyadoo in ka badan labaatan qof oo rayidana lagu afduutay deegaan u dhow caasimadda adis ababa ee waddanka itoobiya howlgal qorshaysan oo maleeshiyaadka faano jimcihii shalay ka fuliyeen gobolka amxaarada ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka xabashida itoobiya iyo ugu yaraan shan iyo toban askari oo kale oo ka mid ahaa ciidanka ilaalinayay sarkaalka la dilay sida ay soo tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee itoobiya weerarkan oo ka dhacay agagaarka degmada dilgi ee gobolka amxaarada ayaa sidoo kale lagu dhaawacay in ka badan labaatan askari waxaana dhacdadani warbaahinta la wadaagay kornel abera azanaw oo horey u ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka xabashida itoobiya haatanse ka mid ah saraakiisha jabhadda faano ee deegaanka gonder sarkaalkan la dilay ayaa lagu soo waramayaa inuu watay laba baabuur iyo soddon iyo shan askari waxaana dilkiisa loo xil saaray guuto gaar ah oo ka tirsan ciidanka jabhadda faano sida warbaahinta u sheegay koronel abera zanaw oo ka tirsan kooxda faano weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo arbacadii lasoo dhaafay in ka badan labaatan qof oo rayida lagu afduubtay aagga bariga shaawa ee gobolka oromada gaar ahaan meel qiyaasii laba saacadood oo keliya u jirta caasimadda itoobiya ee adis ababa mahadsanida caliyere in ka badan konton askari oo cadowga allaha ka mid ah ayaa bakti dhaawaca ku noqday dagaal culus oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose xaarta abduqaadir ayaa inoo akhrinayaa bayaan ka soo baxay taliska mujaahidiinta oo umuurtaasi ku saabsan dagaalo lagu jibiyey siriibiyiinta oo ka dhaca duleedka afgooye toddobada safar kun afar boqol toddoba afartan hijri dhanka kalena ku beegan kowda agosto labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta ka hortegay duulaan ay ciidamada siriibiyiinta kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka degmada afgooye wilaayada islaamiga shabeellada hoose dagaalada ayaa bilowday markii ay siriibiyiinta ugandha oo ay hawada ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga weerar kusoo qaadeen deegaanka beriire si ay u dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool isbahaysiga siriibiyiinta ah ayaa duqeymo wuxuushnimo ah la beegsaday guryaha dadka shacabka ah ee deegaanka beriire iyagoo burburiyey inta badan magaalada kadibna weerar dhulka ah ayay soo qaadeen iyagoo doonayay inay deegaanka qabsadaan balse waxaa dagaal toos ah kala hortegay ciidamada mujaahidiinta ee gaashaanka u ah shacabka muslimiinta dagaalada oo bilowday subaxnimadii maanta oo jimco ah ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana halkaas lagu jebiyey kufaartii duulaanka ku ahayd dadka muslimiinta iyo deegaanka beriire ee lagu maamulo shareecada islaamka intii uu dagaalku socday waxaa cadowga laga dilay ciidan ka badan labaatan askari oo siriibiyiinta uganda ah waxaana laga dhaawacay soddon iyo afar kale sidoo kale waxaa cadowga laga gubay shan ka mid ah gaadiidkooda gaashaaman waxaana lagu qasbay inay dib ugu cararaan goobihii ay kasoo duuleen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee siriibiyiinta iyo dabadhifyadooda murtadiinta ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون maamulka gaalraaca ah ee jubbaland ayaa qirtay in dagaal looga qabsaday degmada beledxaawo ee gobolka gedo tafaasiisha warkan waxaa haya marwaan maxmed markii ugu horreysay maamulka shaadalo dirirka ah ee jubbaland ayaa ka hadlay guuldarradii maleeshiyaadkooda ka soo gaartay dagaaladii cuslaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka gedo maxamed xuseen qaadi oo maamulka axmed madoobe ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka gedo ayaa sheegay in ciidamadooda iyo xeelad dagaal awgeed uga baxeen degmada ballaxaawo kadib markii maleeshiyaadka kooxda riddada iyo madaafiic culus u garaaceen shacabka magaalada isagoo qeyl u yeelayuu guuldaradii ka soo gaartay ee dagaalkii beled xaawo ayuu carabaabiyey in ciidanka kooxda riddada iyo hoobiyaal ku burburiyeen xaafado ka tirsan beled xaawo maamulka shaadaladirirka jubbaland ayaa cabdishiid janal ku eedeeyey inuu yahay dembiile ayna soo qaban doonaan ninka odayga ahoo aswadaha ee loo soo dhiibay ee halka muddooyinkan dagaalka naga dhex jiray waxay sameeyeen madaafiic aad u tiro badan ayaa waxay intaasoo maalmood ku garaacayeen shacabkii soomaaliyeed in guryihii dadkii iyo wixii oo dhan ay burburiyaan annaga waxba nogama gaarin markii aan aragnay marka in shacabkii barakacay guryahoodiina madaafiicdii iyo hoobiyaashii midna aan laga joojinaynin dowladdiina everday diyaarada qalab iyo hub iyo ciidan saaran ay kusoo daabulayaan ayaana waxaan go'aansanay in aan magaalada gees uga degno si xaaladan khasaarahaas shacabka ku dhacaya wax ka duwan aan maaragtay loo gaaro maamulka uu madaxa ka yahay axmed mudoobe ayaa ku goodiyey in wakhti aan dheerayn ay dib u qabsan doonaan beleda xaawo isla markaana ay gacanta ku soo dhigi doonaan taliyaha sirdoonka kooxda dhidada ee gobolka gado oo uu ku sifeeyey eedeysan qaswado ahaa cabdirashiid sarkaalka meeshaas hadda ay u soo dirsadeen oo ay u magacaabeen taliyaha barakicinta iyo iyo qaswadaha gobolka gedo ay usoo magacaabeen arinta uu leeyahayna ninkan deegaankan waa laga yaqaanaa qas iyo dhibaata iyo dil iyo dhiig daadiskiisa ayuu caan ku yahay shacabka gobolkan iyo deegaanada hadda aan joognana eedo fara badan bay u haystaan dad fara badan oo dad qabaa'il ah uu ka dilay oo qaarkood guryi uu ku dumiyey oo madaafiic horey uu ugu dilay baa loo haystaa meel uu ku noolaan kara iyo meel uu madax ku ahaan kara midna ma ahan ugu dambayn waxaad arki doontaa ninka qaswadaha ah oo lasoo qabtay ama cararay oo deegaankan ka baxay yowmu min al ayaam waa arki doontaa labadii isbuuc ee lasoo dhaafay ayay dhinacyada murtadiinta ah kala qabsanayeen magaalada xuduudbeenaadka dhacda ee beled xaawo mahadsanid marwaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo waalidiinta degmada jilaba ayaa ku soo gabagaboobay degmadaasi warbixinta warkan waxaa eegayaa cismaan axmed duubow iyadoo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo in dadka la bara diintooda ayuu maktabka dacwada u istaagay islamarkaana dhinac kasta ka fiiriyey hadba qaabka u wanaagsan in bulshada la gaarsiiyo diinta islaamka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan bilaabay mashruuc cusub kaasoo durbaba mirodhalkiisa laga dareemay magaalada jilib mas-uuliyiinta maktabka ayaa bilaabay in waalidiinta haweenka ah ay carruurtoodu dhigtaan dugsiyada qur-aanka kariimka in iyagana lagu soo xiro dugsiyada islamarkaana ay bartaan qur-aanka kariimka kulamo arrimahaasi lagu dhiiragelinayay ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay ka socdeen dugsiyada qur-aanka kariimka waxaana dugsi kasta loo qoondeeyey inuu wax baro tiro go-on oo waalidiintaasi ah taas ayaana soo dedejisay in ku dhowaad kun haween ah ay iska xaadiriyaan xalaqaadka lagu barto qur-aanka kariimka dhowaan kulan arrinkaasi lagu dhiirigelinayay ayaa lagu qabtay howlka sumeeya ee magaalada jilib waxaana soo xaadiray boqolaal haween ah waxaana sidoo kale kelimaad ka jeediyey culimo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ujeeddada kulanka wuxuuna faahfaahiyey mashruuca waalidiinta lagu barayo qur-aanka kariimka ee ka socda wilaayada maanta insha allahu tacaala waxaan isugu nimid inaan idinku dhiirigelinno idinla wadaagno farxadda iyo khayrka ilaahay idinku galadaystay inaad hore usii wadataan oo aad ka faa'iidaysataan gabdhahan tirada intaa la eg ee hadda howlka weynay sumayo buuxiyey waa gabdhihii madaariista qur-aanka kariimka degmada jirib ku yaalay waa gabdhihii waalidaadka ahaa ee carruurtooda dugsiyada qur-aanka ay dhiganayeen waa dhaweytana dee qorsho ay wilaayadu qaadatay jazaahumullahu khayran walaalaha maktabka dacwaduna si qaas ay gacanta ugu hayeen in waalidiintana wax la baro maadaama carruurta yaryar dugsiyada ay dhigtaan oo qur-aankii iyo culumta sharciga la barayo waalidkana in fursad la siiyo wax la bara waalidiinta ka faa'iidaystay hooyooyin ayay u badan yihiin garab istaaga jihaadka kaalin weyn ayaad kaga jirtaan dugsiyada hadda qaabilay ee ardada qaatay waa soddon iyo afar dugsi dugsi walbana wuxuu qaatay labaatan arday tiradaas waxay noqonaysaa markii labaatan lagu dhufto soddon iyo afar lix boqol iyo siddeetan waalid oo waalidiinta jirib ka mid ah inay maanta dugsiyada qur-aanka wax ka bartaan waxaan aada ugu mahad celinaynaa macallimiinta degmada jirib ee xalaqaadka qur-aanka ee dadkan ku qaabilay weji furan si lacag la-aan oo tadawuc ahna wax ku barayay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahay miisaankiina xasanaadka idinkugu dara idinkana waxaan idin leenahay waalidiinta sida aad u aqbasheen oo aad dugsiyada u camirteen ugu buuxiseen oo tirada intaa leeg waa fursad aada u qiimo badan ee waxaan idin leenahay laga faa'iidaysto hadduu ilaahay ina gaarsiiyana dugsiyadan oo laga qalinjabiyo oo qur-aankii la dhameeyey yaan arki doonaa tan waxay fursad u tahay markuu waalidku wax baranayo ardayga laftiisa fursad weyn u tahay carruurtaada iyo adigaba uu macallin idiin wada noqdo waxaa sidoo kale arrinkaasi ka hadlay qaar ka mid a waalidiintii ka soo qayb galay kulanka islamarkaana ka mid ah dadka wax ka barta xalaqaadka qur-aanka kariimka wayna soo gaartay dacwada walaalaha matabka ilaahay waa ku mahadsan iyakana way mahadsan yihiin madarasada daaro qur-aan ilmahay u dhigtaan annakana waan dhiganaa alxamdu ashukru way noo socotaa bishi haddana waxaan ku baraarujinayaa dadkay soo gaartay dacwada inay ka faa'iidaystaan waxaan ka mid nahay waalidiinta walaayada qaar allaha siiyo waxay noo keeneen waxbarashada waalidiinta iyo waalidka iyo caruurta iyo inay isku xirnaadaan iyo macallimiinta qaar allaha siiyo wax badanna waa ka faa'iidnay waxaan hadda baranaa qur-aanka kariimka kitaabka xusun muslim tarbiyatu islaamiya hingaada iyo farbad la socoto waanu ku faa'idna alxamdulilah si weyn usoo dhaweynaynaa waxaana soo gaartay dacwadii oo walaalaha ay wadeen ajir allaha ka siiyo iyo xasanaad si wanaagsan ayaan wax aga baranaa madaariista annaga iyo ardaydeenna anoo magacaygu u yahay hodan faarax oo ka socda madarasada daaru qur-aan oo arday ay ii dhigato waxaana soo gaartay xamlo dacwo ah annagoo ah waalidiintii aa madarasada nalkaga wacay waxaa la dhahay madarasada waa inaad ku soo xirantaan haddana waa aan ku xirannahay waan dhiganaa ardaydana way noo dhigataa khayr allaha siiyo waana ku mahadsan yihiin alxamdulilaah ilaah ayaa ku mahadsan walaayada islaamiga ah ee degmada jilib waxaan leenahay macalinkeena khayr allaha siiyo iyo walaayada islaamiga waxaan ka baranaa qur-aanka kariimka ah towxiidka fiqiga xadiiska maashaa allah waxaan leenahay khayr allaha siiyo mar aan arrinkaasi wax ka weydiiyey mas-uuliyiinta maktabka dacwada ayay ii sheegeen in mashruucaani uu ka qabsoomayo dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu dambayntii munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe cabdiqani maxmed ayaa faahfaahinaya degmada bu'aaleh ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxaa dhowaan ka dhacay xaflad lagu sagootinayay laba dufco oo ka qalanjabisay madarasada zubayr binu cawaam ee barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ardayda labada dufco ee baratay qur-aanka kariimka iyo culumtiisa ee xafladda loo dhigay ayaa waxay tiradoodu gaaraysay ilaa laba iyo labaatan arday waxayna isugu jiraan wiilal iyo gabdho munaasabada lagu sagootinayay ardaydan waxaa ugu horeyn lagu daafuray aayaadka qur-aanka kariimka waxaana akhriyey mid ka mid ah ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
intaasi kadib maamulaha madarasada zubayr binu cawaam ee degmada bu'aale ayaa ka warbixiyey madarasada iyo ardayda xafladda qalinjabinta loo dhigay madrasada zubayr binu cawaam waxaa la furay sanadka markuu ku beeknaa bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo labadii kun afar boqol afartan iyo shan oo saddex sano kadib ka soo wareegatay madrasada waxaa ka qalanjibiyey arday gaaraya laba iyo toban afar ka mid ah ay yihiin gabdho siddeedda kalena ay tahay wiilal kadib sanadkan cusub ee haddaan taagannahay kun afar boqol afartan iyo toddobada ah waxaa madrasada zubayr binu cabaam ka qalanjibiyey toban arday tobankaas waxaa ka mid ah sagaal waa wiil hal ka mid ah waa gabar tirada guud marka laysku daro ardayda waa labaatan iyo labo iskuna juraan laba dufco aan usoo xirnay xafladooda maanta aan usoo xirnay insha allah waxaan rajayn doonaa mar dhowna insha allah tiro intaa gaaraya inaan soo xirno xafladooda haddii ilaahay karaal noqdo ay dhow yihiin intaas waxaan u mahadnaqaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala ardaydu waxay xafladda ku soo bandhigeen bandhig heer sare ah waxaana xigay kelimad la siiyey mid ka mid ah waalidiinta wuxuuna bogaadiyey dadaalka lagu bixinayo ubadkooda ولي وعدكي كنت دال عيال كان أبالكيس إلهي ميزان أسارة آخرة الله كأبال مري عيالكي الحمد لله أيقنا وانك إلهي قبالك أزيادي تصو ساري وهو فهم الله كدل إسلام كان الله بركيه مسلمين الحمد لله إلهي توجي قال لك الله كدل جميل إن شاء الله والدتي وحان كمد هاي عيالك بعدك عيالك صو ساري إلهي بركيه qaar ka mid ah waxgaradka ah degmada bu'aaleh ayaa xafladda sagootinta ardayda ka hadlay aad iyo aad oon ka faraxsannaa bandhigga sala bandhigis iyo ardayda bilaan ilaboodba lihansaan bandhigisan aad iyo aad oon ka faraxsanna war ilaahay suun ku mahadnaqno mar kastan ilaahay imraakanaho ku simi in joogto nagata qalanjabis badan una koobriwoog nagana war ilaahay suun ku mahadnaqno waxaan u mahad celinaa macalinkii ardaydaas hogaaminayay iyo waalidkii dhalay waxaa xaqiiqo ah inay isku isku xirneedeen maanta haddii isku xirneen ilmahaas ma qalinjibi lahayn taas xaqiiqo waaye marka waa idin mahad celinaa boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin madaarista lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa ee ka furan wilaayaadka islaamiga ayaa sanad weliba soo saara arday badan oo baratay qur-aanka kariimka kuwaasi oo usii gudba madaarista xifdiga iyo macaahidda kale ee lagu barto culuumta sharciga waad mahadsantahay walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu